gudoomiyaha guddiga doorashada dadban ee soomaaliya cumar dhegey oo la hadlay warbaahinta ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay la shaqeeyaan guddiga amniga doorashada soomaaliya sidoo kale gudoomiyaha ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo sugidda amniga goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka waxa uu sidoo kale sheegay in shacabka soomaaliyeed looga baahan yahay inay si dhow ula shaqeeyaan guddiga amniga ee doorashada islamarkaana ay ka warhayaan sida uu sheegay xaaladda guud goobaha ay wax ka dhacayaan waxa uu xusay in guddigooda uu rajeynayo in si amni iyo xasilooni ah ay kusoo dhammaato doorashooyinka la filayo in bilaha soo socda soomaaliya ay ka qabsoomaan waxaa loo baahan yahay dhammaan dadweynaha soomaaliyeed ee jooga gobollada dalka in ay dhammaantood qayb ka noqdaan ayna fududeeyaan in si nabadgelyo ah oo lagu kalsoonaan karo doorasho dalka ay uga dhacdo gacan ay ka siiyaan ciidanka ee dalka iyo kuwa kaleeto oo naga caawinaya in aannu si nabadgelyo ah doorasho ku qabsanno arrintan waan adkaynayaa waana aad bay muhiim u tahay inaan waana ku celcelin doonnaa amni kasta ee dal waxaa sameeya dadkiisa meelaha soomaaliya amnigeedu uu soo hagaagayana waxaad ka garan kartaa dhammaantood inay yihiin meelo dadweynuhu iyo ciidanka ay wada shaqaynayaan waxaan sidoo kale ka codsanaynaa ciidamada amniga sugaya inay iyaguna muddadaas ay hawshaas ku jiraan sidii ewelba looga bartay inay dadka ula dhaqmaan si maaragtay lagu ilaalinayo xuquuqda dadka ka qaybgelaya doorashada ee qaybta ka ah iyo dadweynaha hawsha doorashooyinku shalay ayay ahayd markii magaalada muqdisho ay ku wada kulmeen guddiga doorashada dadban ee soomaaliya iyo guddiga amniga ee doorashada